waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegeysaneysaan waa shabakada wararka cegeg dot com kulan waxaa dhegeystayaaladyaan marka laydin leenahay meel kasta oo aad naga dhegeysaneysaan ba halkaad nagala socotaana waa shabakada wareedka cegeg dot com maalmahan waxaa wafdada a c c qaar ka mid a lagu daabacay in ciidamo beesha barkaadlahayd iyo tirinkadoodii lagu wareejiyey maamulka la magabaxay somalilan haddaba waxaa arrimahaasi cabashooyin ka soo yeeray dadka deegaanka balacad ay ku tuleen wararkaasi warar aan sal iyo raatoona lahayn waxaana warkaasi si adag u beeniyey saraakiisha ciidanka beesha barkada iyaga ku sugan magaalada balacad iyo weliba cuqaal la soo xiriiray shabakada wararka cegdhoskum haatan qaadka teleefonka magaalada balacad waxaa haata si toosa ugu jira jaamac aadan cashuur oo ah taliyaha ciidanka beesha barkada iyaga ku sugan magaalada balacad ciyaag dhadkam ayaa weydiisay inuu faahfaahin naga siiyo wararkaa lagu qoray qaar ka mid ah wafdada ay sheegayeen ciidankaasi gabi ahaanba ay la wareegeen maamulka somaliland waxaa ka jira ka jiraan ma jiraan xaalada dadka u caajiliyeyna waa dad ujeeda iyo arrimo kale aan gaara magar haddee wararka naga soo gaaraya magaalada balacad waxay sheegayaan in beeshu ay ciidankii adigu aad taliyaha ka ahayd een lagu wareejiyey maamulka somaliland arrimaha maxaa ka jira adoo faahfaahin naga siinaya waxaa arrintaa ka jiraan ma jiraan hawshaa iyadaana waa dad shaksiyaada oo sano gaara kale beesha howlaha beesha iyo xaalada wax siyaasiyan lagu wareejiyey iyo wax ka jira iyo wax xaalada midna ma jiro haddee maxaad ku caddaynaysaa aan wararkan warbaahinta lagu qoray adigu maxaad ku caddaynaysaa mar haddii aad tahay taliyihii ciidanka beesha balacad baana ku sugan tahay een maxaad ku caddayn wararka maxaad ku cadaynaysaa wuxuu anigu ninka gacanta ku hayay xaalada maanaha lagala xisaabtanayo mas-uuliyadda cayamay haddee wararkan deegaanka waxaa laleeyahay is-afgarad baa idin dhex maray idinka iyo ciidamada somaliland taas ayaa keentay in laydinku aad ku wareejisaan hubkii beeshu ay lahayd waxgaradku beeshuna arrintaa way ogyihiin taliya waa warar rasmiya laleeyahay adiga maadaama aad taliyihii tahay ciidanka wararka maxaad kala socotaa armay jiraan dhinacyo kaloo aadan ogeyn adaal hawshaa wax aan kala socdaa ma jiraan waxa anagu aanu ku nidhaahnana inaanu qaadataa loo baahan yahay magar haddee haddii adigu waa qaadanana laakiin waa inaan xaqiiqi laa marka arrintan waxaad leedahay wax ka jira ma jiraan arrintaa wax ka jira oo macnaha xaaladaasa ma jiraan odayaashii waxaa fadhiya caaqiladii baa fadhiya waxaa fadhiya waxgaradkii waxaa fadhiya garaadkii oo jooga wax xaaladaas ka jiraan ma jiraanin marka hubka iyo tinikada adigu aad gacanta gacanta ku hayso jaamac taliyihii ciidanka ayaa tahay beeshaasi u xil saartay inuu hubkaasi gacanta ku hayo muxuu yahay qorshaha adigu aad gacanta ugu haysaa magaalada balacad taasi dee waa hubka gacanta aan ku hayo waxaa leh ummadda aan gacanta ugu hayo ee beeshaabaa iskale taasi maaha su-aal waajira ma marka maxaad la damacsan tahay adigu ka taliya ahaan ka tali ahaan deel baa iskale hubkan iyadaana taladeeda iyo masiirkeedu ku xidhan yahay wax xaalada oo siyaasada oo ay lug ku leedahayna ma jirtaa kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka beesha guuleed garaad barkad oo khadka teleefonka ugu warramayay shabakada wararka cagdadka musagoo ku sugan magaalada balacad oo si kulol u beeniyey in ciidankiisii loo wareejiyay dhinaca maamulka somaliland